bismillahi raxmaan iraxiim waa ku dhawahay waana idinka mahad celinaya bahda goobjoog fm fursadan aad siiseen haddaan soo noqdo su-aasha galmudug iyo xaaladeeda wallaahi beryahan xaaladda galmudug ay ku sugan tahay xaalad lagu farxi karo amba dadka cajab gelinaysa maahan waa xaalad kalalaase ah waa xaalad cakiran hogaankii ugu sarreeyey galmudug iyo baarlamaankii qolada qolo ay leedahay xilkaan ka qaabnay xilkaan ka qaabnay waxaan aragnaa hogaansana hogaan sanaan la-aan sharciga in ay ka jirto xaalad qaralaase aada olxuna ay dhex gashay xaalada aan la aysan karin oo burbur aad ayay ku jirtaa galmudug xagga nabadgelyada saameyn ku yeeshay xagga mustaqbalka dadka saameyn ku yeeshay kutubasho sharci oo bareerahan u jeednaa oo layska indhatirayo marka xaalada adag ayay ku jirtaa galmudug waa garta waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta deegaanka sidee looga bixi karaa dhibaatooyinkan aada sheegtay dhanka isqabadka madaxda sare ee galmudug
hal shardiyaa looga bixi karaa halka shardiya looga bixi karaa waxa weya sharciga in uu sareeyo wix ayagu away ugu soo doortay ku yimaadeen in la qadariyo baarlamaanku waa xubinta ugu sareeyo sharci desinta ayagoo codkooday ku yimaadeen haddii ay leeyihiin codkii ayaan ka qaadnay na waxa weeyaan in sirta sharciga loo maro oo dib maarata sharciga loogu noqdo maahane mar kasta waxaan ka digaynaa in xoog iyo ismaquunis iyo maaragtay is-awood sheegasho iyo is-afgeedid in ay yani ka dhacdo magaalada cadaado wayna ka jirtaa ayadaasna waa ka digaynaa alaaqraxmaada ka imaan karta dad madaxa ayaa xoriyad la-aan magaalada ku jooga dadka qaarna dhaqdhaqaaq iyo waxay leeyihiin maaratay access ay access ay ku ku dhaqdhaqaaqaan waana dhacad isxayey sidaa darteed waxaan leenahay cadaado magaalo nabad ay ahayd magaalo nabadaha lagu yimid magaalo nabadaha lagu joogi jiray magaalo la isku muquuniyo maahan magaalo la isku maaratay awood sheegto maahan magaalo loo siman yahay cid kastoo wanaag wada ay u siman tahay caasimadii kumeelgaarka galmudug si sharciga waafaqsan iligeeda joogo dadka argagax iyo welwel iyo maaratay sharci kutubasho iyo isbuquunin iyo ishandadaad iyo isu awood sheegasho in meesha ay ka baxdo hadaada si sharciga in lagu wada joogo dadka mustaqbalkoodana si sharciga loo hogaamiyo ciddii aan hogaami karin ama sharciga aan dadka maaratay ku hagi karina ay iyadoon dalka iyo dadka iyo wadajirka waxu dhigin ay si fudud ay uga tanaasusho masiirka ummadda ay uhaysay ciddii sharci haysataana ay sharciga usoo noqoto maaratay ay meesha ka baxdo ismawurinta iyo ishandadaada iyo indhafarasagiriska taas aadan uga digana mar labaad sharciga waa in loo soo noqdo halka dariiq oo looga bixi karaa waxa wey in sharci lagu yimid in lagu kala baxo waa gartay daharshidna waxaad og tahay in xildhibaanada laftigooda uu saameeyey khilaafka ka dhexey hogaanka sare ee galmudug oo tallaabooyin isxigaga ay qaadan oo ay ku sheegeen in afarta mas-uule ugu sarreysa galmudug ay xilalka ka qaadeen marka yaa sharciga dhowraya haddii xildhibaanadii tallaabooyinkaas ay ku kala kacayaan ay laftigoodi inta aan udigeynay ka mid yihiin waa inay sharciga ilaaliyaan maadaama xildhibaanada ay sharci ilaaliyaasha yihiin waa inay sharciga ilaaliyaan waana inay khilaafkooda xaystaan waana inay u midoobaan danta galmudug meesha aan ku jiidiyaan ku jiidiya maaha meedan sharci waa in lagu wada hadlaa baarlamaanku sidiisa leex u salaysan yahay kale aad si duwanaad u salaysan yahay asaga arrin si duwanaashaas baarlamaankuna ma ahan mid maaragtay sharciga burburinaaye sideedaba waxa weya coday ku kala baxaan baarlamaanku inay kala arag si duwanaadaan waa inay miiska waday tagaan kadibna ay sharciga cid kasta ka shaqeeya meeshan sharciga wada dhigtaa jira sharcigaas in wax lagu kala saaro hadday dhammaantood ku guulbaraysteen in ay sharciga hadday baarlamaan yihiin iyo hadday hogaankii galmudug yihiin hadday dhammaantood ku guulbaraysteen sida hadalkaa u dhigtay waxaa weyaan dee annagu indhaha ka daawamayno shacabku xaq buu leeyahay inuu farageliyo siyaasiyiinta kale xaq buu leeyahay inay farageliso waxaan leenahay anagu sharciga ha sameeyo sharcigana ha lagu kala baxo haddii lagu kala bixi waayo mustaqbalkayga anaga cid aan ku tixgelinayna cid aan si khaldan u u maamulaysa ma ku tixgelinayno mana ogolaanayno mana aqbali doono waana ka digaynaa in cadaabo dhexdeeda sifo sharci daraa inta ka dhaco aan ku fiirsano ma aqbali doono waxaan rabnaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ugu digaynaa waxyaalaha ka socda madaxtooyada cadaabo mid aan aqbalayno ma ahan mid aan raalli ka noqon doonana ma ahan waxaan rabnaa madaxtooyada cadaabo sharciga nagu deexda sharci bay maaragtay nagu wada nagu wada filan tahay dhinaca sharciga iyo wixii la dhigtay haloo wada noqdo maxay tahay waxaad tuhmaysaa ka socda madaxtooyada cadaado waxaan tuumaynaa xubnihii iskhilaafay qaarna inay xorriyad taama leeyihiin oo ay siday doonaan ay u dhaqmayaan qaarna aanay ka bixi karin xayndaadka madaxtooyada taasina mid galmudug sharcigeeda ku taalla maahan mid wixii la isku darsaday ka tirsanaysa maahan mid jiritaanka galmudug ka tirsanaysa maahan mid aan aqbalayno oon indhaha ka daawanayno oo aan dhawaaq ka dhegaysanaynana maaha waa gartay arrimahan hadday sii socdaan maxay saamayn ku yeelan karaan amniga iyo guud ahaan bulshada
amnigu waa laba taabtaan amniga haddii yani saan loo sii fikirana amniga dee amni meesha ku jiri maayo sidaan hadday kusii socoto iska caddaa waxaa ka dhalanaya waa amni daro waa kaatag waa burbur waa horseedka maaragtay galmudug meesha inay ka baxdo midda aan ka dugaynaa ayada weeye miiska wada hadalku waa furan yahay sharcigaa u yaalla dadkan ay wada dhigteen wixii dadku ay wada dhigteen ay sharciga ka dhigteen ayaa laga rabaa in lagu kala baxo oon cidna lagu xadgudbin oo mid sare iyo mid hoose haddii taas lagu kalsoonaa waayana de meesha maahan meel laysku daxwaniyo oo maaragtay laysku xoogo oo laysku handado ma ahan meel nabadeed cadaabo waa xaruntii galmudug ee kumeelgaarkaayd waa meel yani nabad ku aanbaxday waa meel walaaltinimo ku aanbaxday waa meel soo dhaweyn ku aanbaxday yaa laga dhigin wax ayna cadaabo ayna mudnayn ama ahayn yaa loogu bedelin aan leenahay amniga yaan loo dhigin kala dambaynta iyo jiritaanka galmudugna yaan yaan burburkeeda la fududeynaleen idinka doorkiinu muxuu yahay bulshada ku dhegaysanaysana maxaa la wadaagaysaa wallaahi baaq baa waxaan dirayaa maaragtay dadka asxaabul caqliga dadka siyaasiyiinta galmudug waxgarashka galmudug maalqabeenada galmudug maaragtay waxa weeyaan cadaabo madaxtooyadeeda wax waxoonay kama jiraan wax la aqbali karaabay kama jiraan wax yacni lasii fiirsan karaayna kama jiraan wax galmudug burburkeeda horseedaya ama fududeynaya ka jira sidaa awgeed waxaan leeyahay dadkii u dhashay deegaankan dadkii galmudug u dhashay dadkii maaragtay laxawga ku haysay jiritaanka galmudug waa inay si deg dega arrimaha galmudug usoo farageliyaan dibna ugu soo noqdaan caasimada kumeel gaarka arrimaha cadaabo ka ka jirana maaragtay si toosoo loo maaragtay loo gudagalaa oo xagga xalka loo dhaqaajiyaa